إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday inay baahin doonto muuqaal cusub ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday ciidamo ku sugan kontarool laga galo degmada beled xaawo meedka nin isdilay ayaa laga helay ismaamul ka tirsan dalka kenya dadka danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa ka hadlay hay-ad taabacsan dowladda federaalk oo la sheegay inay gargaar u dirayso magaalada gubanaysa ee los angeles sare u kaca qiimaha malayga ayaa laga dareemayaa goobaha looga iibiyo magaalada muqdisho wasiir ka tirsan dowladda kenya ayaa sheegay in wiil uu dhalay ay ka afduubteen sirdoonka dalkaas dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroona haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday inay baahin doonto muuqaal cusub faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdalla mukhtaar n cabdallow mu'asasada al-kataa'ib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maalmahanba soo saaraysay muuqaalo ayaa waxa ay saacado ka hor ballan qaaday inay soo gudbi doonto filim xiiso leh oo ay ugu magacdartay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf waxaana ay mu'asasada al-kataa'ib sheegtay in ay kusoo gudbi doonto khudbadihii halkaasi laga jeediyey cabdallow mucaskarkan ee hadda ay ballan qaaday mu'asasada al-kataa'ib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa qeybta koowaad waxaana qeybtan ka hadlaya sheekh abu cabdiraxmaan mahad warsame isagoona halkaasi khudbad ka jeediyey marka cabdallow waa filim xiise gooni ah wata islamarkaana ay ka dambeeyaan qeybo kale sida ay sheegtay mu'asasada al-kataa'ib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana goordhow la filayaa in uu soo baxo maadaama ay hadda baahisay ballanqaad ku aadan filimkaasi cabdallow waxaa inoo ballan ah marka uu soo baxo filimkaasi waxaana dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan insha allahu tacaala ay kaga bagan doonaan wararkeenna iyo barnaamijteena dambe hadduu allaha awoodda leh ogolaado insha allahu tacaala mahadsanid cabdulkhaaliq ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday ciidamo ku sugnaa kontaroolka laga galo degmada beled xaawo warkani waxaa soo jeedinaya maxamed ciise guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay qarax la egteen bar kontarool oo laga galo degmada beled xaawo ila wareedyo ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ka dhashay khasaaro balse wixii warar ah ee kasoo kordha wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan meedka nin isdilay ayaa laga helay ismaamul ka tirsan dalka kenya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa meedka nin shan iyo labaatan jir ah oo la sheegay inuu isku dilay magaalada kibikelion ee ismaamulka kerijo ee dalka kenya ninkan isdilay ayaa meedkiisa laga helay gurigiisa waxa uuna xubin ka ahaa mid ka mid ah hay-adaha sheegta samafalka ee dowladda kenya dadka deegaanka ayaa sheegay in ninkan uu isku dilay xarig waxaana muddo kadib la helay meedkiisa booliska dowladda kenya ayaa sheegay inay baarayaan dhacdadan waxaa marar badan dalka kenya sidan oo kale uga dhacay dhacdooyin caynkan oo kale ah kuwaasoo ay isku geysanayaan dadka kenyaanka ah iyadoo dadka qaarna la dhaafinayo nafta dalka kenya ayaa marba marka ka dambeysa amnigiisa faraha kasii baxaya xukuumadda uu hogaamiyo william ruutu ayaana u taagweysay inay xakamayso dilalka ka dhacaya gudaha dalkaas dadka danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa ka hadlay hay-ad taabacsan dowladda federaalk oo la sheegay inay gargaar u dirayso magaalada gubanaysa ee los angeles faahfaahin ku aadan warkaasi waa kan mar kale iyo cabdulkhaaliq macalin cabdiweli hay-adda sodma ee maareynta musiibooyinka oo ah hay-ad ay dowladdu federaal ka dhistay ayaa waxaa la soo warinayaa inay gargaar u dirayso magaalada los angeles taas oo gebi ahaanba gubatay kadib dab toddobaadkii labaad si xiriir ah kaga socda magaaladaasi horey waxa ay dowladdu federaalka usoo saartay war ay ku sheegayso in ay ka xun tahay waxa ka socda los angeles dhibaatadana ay la qaybsanayso dadka maraykanka ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho waxa ay wax lala yaabu ku tilmaameen in iyagoo ku dhibaataysan magaalada muqdisho aysan waxba u qaban dowladda federaalka taas beddelkeedana ay gurmad u dirayso magaalada los angeles ee maraykanka haddaba waa kuwaan iyaga oo arrintaasi ka falcelinaya ilaa waa kaas maraykanka waxaa waaye taas wax asaga oo danagiis oo ku wata maaha dana soomaaliyeed ama muwaadin soomaaliyeed oo ka mid ah ilamaha aniga ee annaga dalka u dhalnay oo alxamdulilahi rabbialcaalamiin kowdiisi iyo kow marka labaad marka saddexaad annagaa ku dhalanay los arkandiri iska dhaafe ee dhirkeley suuga ariga hoosh iigu imow haddaa wax garanayso ama haddii aan been kuu sheegayo ama haddii waa soomaali waadin waadin aan ahayn intii kale adaa oo kala ogaan doonto kaamka buulafulay waay anaga muqdisho joogaa saddex seen afar shan sena joogaa weligey wax malin siin muslimka ilaahay agso dhex qaraabanaa anakaa maraykan waxaa geynaa anaa dharkaynay ku dhowo anaa wax lacaan oo gaajo oo buushashkan oo qalan dhex joogo barkacyaasha wixii looga dirgal dad goonaa siinaya hay-addan oo magac ahaan wadata u gargaaridda dadka tabaalaysan ayaa ka mid ah meelaha ugu musuq maasuqa badan raashinka loogu talagalay dadka tabaalaysan ayayna ka iibsataa suuqyada magaalada muqdisho sare u kaca qiimaha malayga ah ayaa laga dareemayaa goobaha looga iibiyo magaalada muqdisho faahfaahinta warkani waxaa inoo hayaa mubaarak cumar iyadoo waayahama dabayle xoogan laga soo sheegayay badaha ayaa haatan suuqyada magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa laga dareemaya sare u kaca ku yimid qiimaha malayga lagu iibsan jiray sare u kacdan ku yimid qiimaha malayga ayaa saameyn ku yeeshay bulshada iyadoo kiiladii malayga markiisii hore la iibin jiray hal dollar ilaa laba dollar haatan la iibiyo lix dollar taasoo caqabad ku noqotay bulshada mid ka mid ah ganacsatada malaayga ku iibiya magaalada muqdisho ayaa ka hadlay sare u kaca ku yimid malayga isagoona u sababay dabeelaha xilligan socda oo saameyn ku yeeshay kalluumaysatada malay maanta waxaa lagedayaa lix dollar yumbi yumbiya lix dollar lagedayaa jaarar shan dollar lagedayaa suuqyada dabeelaa jirta waakee dabeelaa kacday xilligaan xilli malay labaayaa lagu jiraa insha allah ilaahay idinkiisa bay malay oo maanta bilaabto kiilo malay laba dollar hal ibar aa lagu cunaa haddii intaasoo sanaan jooga todoba cunug ilmaan ilaa dhalawaa waa ku noolaa waa kusoo kor suuqa dhallinyara kusoo kusoo galay oo malay oo sarkacmo qaali zaaid naqdo waa jirtaa kiilo sideed dollar tagaa yumbiga waaye ifaanka sideed dollar tagaa waa kasoo raqiisaa muddooyinkii dambe waxaa xeebaha ka jiray dabeelle xoogan oo saameyn ku yeeshay isku socodka doomaha iyo maraakiibta iyadoona kalluumaysato badan ay ku dhinteen badaha halka kuwo kalena laga soo badbaadiyey halka warkan uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan wasiir ka tirsan dowladda kenya ayaa sheegay in wiil uu dhalay ay ka afduubteen sirdoonka dalkaas sida warkani uu ku eegayo farxaan cali justin muturi oo ah wasiirka howlaha guud ee kenya ayaa waxa uu tilmaamay in wiilkiisa la sii daayay kadib markii uu arrintiisa soo farageliyey madaxweynaha dalkaas william ruuto madaxweynuhuna uu og yahay cidda ka dambaysa afduubyada lagula kacay tobannaan ruux oo ka soo horjeeda dowladdiisa william ruuto iyo madaxda hay-adaha sirdoonka ee kenya ayaanan ilaa iyo hadda wax jawaab ah ka bixin eedaynta uu u soo jeediyey wasiirkan ka tirsan xukuumadda nairobi ee ahayd inay iyagu ka dambeeyaan afduubka loo geystay wiilkiisa tani ayaa waxa ay xoojinaysaa eedeymo ay toddobaadyadii lasoo dhaafay jeedinayeen hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ee ka howlgala kenya kuwaas oo ku aadanaa in xubno ka tirsan dowladda ay ku lig leeyihiin afduubyada xaddaafka ah ee ka soconaya gudaha dalkaas selfanas ozoro onyego oo ah madaxa aqlabiyadda baarlamaanka kenya kana tirsan xisbiga ruuto ayaa gaashaanka u daruuray eedeymaha muturi isagoona tibaaxay in aan wiilkiisa loo afduubin arrimo la xidhiira dibadbaxyadii ka dhacay dalkaas balse loo xidhay sababo ku aadan daraagis lagu qabtay wiilkiisa isagoo la hadlaya muturi ayuu yidhi waxaad haysataa saddex khiyaar midkood waa tan koowaadee inaad iscasisho ama aad raalingelin bixiso iyo inaan anaga ku ridno sababtoo ah uma shaqayn kartaan dowlad aad maalin kasta dhaleecaynaysaan ayuu sii raaciyey hadalkiisa eedaynta ka soo yeertay wasiirka ka tirsan dowladda kenya ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay aad isku soo tarayeen wararka la xidhiira afduubyada baaxadda leh ee ka soconaya gudaha dalkaas iyadoo la la'yahay boqolaal ruux oo lagu tuhmayo inay u xidhan yihiin xukuumadda nairobi dhegaystayaal warkii aad kala socoteen raadiyaha alfurqaanna waa naga intaa